annaga waxaan dareensannahay wax ku talagal ah oo la diiday in nagala talageliyo oo la diiday in laga hadlo oo loogu talagalay naloogu talagalay annaga oo dee markaan hadalnana naloo sheegaayo waxyaalaha nagala rabo oo shuruudo iyo conditionis leh oo ka mid ay tahay hebel xildhibaan ma ka dhigaysaan waa kuu daynaynaa kuwa kale waxaas ma bixinaysaa kuwa kale waa kuu diidaynaay annagaa inta kuu taagan ma yeelayna la leeyahay waayo waxyaalaha aan diidannahay marka maanta oo laba kun iyo labaatankii la joogo labaatan iyo labadii la joogo soomaaliyana ay marxaladdan marayso ma aqbalayno in isbaare iyo baad siyaasadeed nagula sameeyo wax la yeeli karana ma aha waxaad tihiin xildhibaanadii koonfur galbeed oo la soo doortay oo sharciga ahaa maanta waxa la dulmiyey oo jidka loo taagan yahay oo sida sharci darrada lagu haysto oo baadda loo haysto oo isbaarada loo dhigtay oo ra-iisul wasaaraha isbeshali uu u dhigtay oo uu sharuudihiisa ay yihiin hebel oo aniga gurigayga ka shaqeeya xildhibaan iiga dhig haddii kaloon ahayn arrintaas ii sameeya bese ay tahay shuruudda annagana ma rabno nin gurigiisa nin ka shaqeeya inaan xildhibaan ka dhignee nin koonfur galbeed u shaqaynayaan rabnaa inuu uu xildhibaan noqdo haddii taas ay shaqaynayso kuwii kaloo guryahaada ka shaqaynayo oo boosaaso lagaaga soo diiday baa ka dhigi lahayd kuwii guryahaada ka shaqaynayay oo deegaankii adiga aad ka soo jeeday joogay oo gaalkacyo looga soo diiday baad yaad u rakaatayn lahayd ood u celin lahayd gaalkacyo iyo dhuusamareeb oo adiga deegaankaadi ah kuwii adiga aad rabtay oo laga soo diiday yaad u celin lahayd ood ku qasbi lahayd annaga marka mana qasbi kartid mana aqbalayno wax soomaali aysan qabin in annaga korka nagala saaro aniga shakhsiyan labaatan sano anoo jiro yaan diiday isbaaro qori wadad isbaaro qori lagu wado yaan diiday labaatan sano anoo jiro maanta anoo konton sano jiro oo madaxweynihii koonfur galbeeda oo laba kun iyo labaatan iyo labadii la maraayo wallaahi baanaan aqbalayn nin kasta oo in ka mid ahna haddii lagu sameeyana saasaan ka taaganahay qof kastaoo adinka in ka mida qof io gooni amaah yaan ka taagannahay waxaan rabnaa dowladnimada soomaaliya in la ilaaliyo dalka in loo turo sidii aan ugu turaynay waxaan rabnaa waddankan waa boogo badan yahay waa la soo aruuriyey waa la isu keenay waa la isu dulqaatay waa la ilaalinayaa waxmagaratada habeen iyo maalin ka shaqaynayso dib u dhaca dalka oo habeen iyo maalin ka shaqaynayso inay dakane hor leh iyo dhibaato hor leh iyo qalaqaybin hor leh dadka soomaaliyeed ku suubiso inay joojiyaan dib u dhacana ay ka daayaan wax allaale wixii mas-uuliyad ka timaadana ayagaa qaadaya mas-uuliyaddooda annagana ilaahay baa markhaati ka ah waa ogtihiin waxa aan ka soo marnay dowladnimada soomaaliya haddana mowqifkiiyaan ka taagannahay ma rabno inuu hal maalin dibudhaca uu dhaco ma rabno in hal maalin gadaal loo noqdo ma rabno in dowladnimada soomaaliya ayna eersato ma rabno in maxay ahaydey aan soomaaliya caqabad kuma ku noqonno weliga annagana kumaana noqonno haddana ku noqon mayno soomaalina waa og tahay ilaa iyo lixdankii xornimada lasoo qaatay ilaa iyo maanta soomaaliya waxaan u taagnayn dowladnimadeeda iyo xornimadeeda iyo wadajirkeeda iyo midnimadeeda haddana sidiiyaan ugu taagana laakiin waxaanan yeelaynin dulmi annaga gaar noo ah waxay garan waayeen si ay dhiigga annaga ku bannaystaan inay hataa laba qof nagu soo daraan hadday rabaan inayna dilaan aqligii baa ka dhumay si ay dhiigga annaga u bannaystaan waxay inay laba nagu soo daraan oo midna ay ka soo qabtaan gaalkacyo midna ay boosaaso ka soo qabtaan waxaan ka wadaa inay laba mid hawiye ah iyo mid daarooda nagu soo daraan yay ahayd si ay dhiigga annaga u bannaystaan laakiin adinka keligiinaan idin isbaaro idiin dhiganaynaa waa wax dee aqli qof bini aadan uusan ku fikirin waaye waxa yaallana waa intaas waxaan isku hayno adinkaa xildhibaanadii ah lasoo doortay ah aniga shakhsiyan go-aankayga kanaa idiin sheegay waaye waxaan rabnaa inaan horey u soconno waxaan rabnaa laakiin inaan dulmiga diidno